أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen talaadaah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ku ah kooxda riddada soomaaliya oo weerar afka ah ku qaaday hoggaanka kooxdaasi sharci darana ku tilmaamay tallaabooyinka ay qaadayaan xildhibaanada taabacsan guurguurte barnaamijka ayaad si faahfaahsan ugu dhegaysan doontaan siyaasadaha isdiidan ee ka jira gudaha cadowga qodobada kale waxaa ka mid ah shirka caraysiiyey xukuumadda abeey axmed oo ka dhacay magaalada adis ababa iyo reer galbeedka oo digniino cusub ka soo saaray xaaladda waddankaasi haddaba maxaa ka mid a ajandayaasha shirkaasi looga hadlay faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan kenya kooxa burcad oo falal isugu jira dil iyo dhaawacyo ka geystay deegaana dhaca ismaamulka isyeelow ee dalka kenya wararkii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadeena kale waxaa ka mid ah munaasabad lagu caleema saarayey malaaqa ay dooratay beesha geeladle ee degta magaalada baydhabo ee wilaayada baay haddaba barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa kelimaad kala duwan oo laga jeediyey xafladdii caleemasaarka qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaashiina ayaa igala qaybgelaya barnaamijka anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena laifistariimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa iyadoona reer galbeedka diinin cusub ka soo saareen xaaladda waddankaasi haddaba waxaa ka mid ah ajandayaasha looga hadlay shirkaasi qodobkaasi sidoo kale kenya kooxa burcad ah oo falal isugu jira dil iyo dhaawacay ka geystay deegaana ka tirsan ismaamulka isyeelow ee dalka kenya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guud marka midigaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shir ay ka carotay xukuumadda abiy axmed oo ka dhacay magaalada adis ababa iyo reer galbeedka oo digniin cusub ka soo saaray xaaladda waddankaasi magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka itoobiya waxaa ka furmay shir ballaaran oo looga arrinsanayo xaaladaha liita ee ka jira gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee waddankaasi shirkan waxaa soo qabanqaabisay waxaa loogu yeero qaramada midoobay waxaana ku sugan hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha bani-aadamnimada ka hor intaanan shirka la qaban ayuu muran badan dhex maray abiy axmed iyo qaramada midoobay waxayna labada dhinac isku maandhaafeen ajandayaasha shirka dowladda xabashida itoobiya ayaa diiday in shirka lagu soo qaado wax ku saabsan arrimaha siyaasadda balse taasi beddelkeed waxay soo jeedisay in diiradda lagu saaro sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka tabaalaysan mas-uul u hadlay waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa madasha shirka ka sheegay in dowladda itoobiya ay diidan tahay in xayiraadaha ay ka qaado deegaano ka tirsan ismaamulada xamaarada iyo oromada halkaasoo ay dagaallo ka socdaan haddii aan shirka adis ababa ka furmay si dhaba loogu xallinayn dhibaatada ka taagan itoobiya waxay ahayd in nairobi lagu qabto oo dhammaan dhinacyadu ka soo qayb galaan xaqiiqadana lagu gorfeeyo waxaa sidaasi yidhi afhayeen u hadlay u n-ka yalawareedyo ayaa sheegaya in abiy axmed uu madaxweynaha kenya oo dhowaan adis ababa booqday ka codsaday in nairobi aysan noqon goob lagu qabto shirarka ka dhanka dowladdiisa in ka badan labaiyo toban milyan oo qof axmaaro ah ayaa la sheegay inay isaga barakiceen guryahooda halka kumanaan kale la dilay musiibada ugu daran waxay ka taagan tahay dhulka beerashada ku wanaagsan oo dhinacyada dagaalamaya ay miinooyin ku aaseen waxaana laga digay in xaalad macluul ah ay gobolkaasi ka dilaacdo sidoo kale deegaano ka tirsan ismaamulka oromada ayaa laga soo sheegayaa wax waa goodoomin waxaana tuulooyinka qaar duqaymo baan ka geysanaya diyaaradaha darooniska turkiga ee xukuumadda abiy ay soo kiraysatay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo burcad ah oo dilal iyo dhaawac ka geystay ismaamulka isyeelo wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo burcad xoolaha dhacda lagu sheegay ay dilal iyo dhaawacyo ka geysteen qaybo ka mid a ismaamulka isyeelo ee dalkaasi ciidamada booliiska kenya waxay soo sheegeen inay heleen xogta laba weerar kuwaasi oo lagu dilay ugu yaraan saddex qof oo xoolo dhaqato kenyaan ah laguna dhaawacay shan xubnood oo kale weerarka koowaad ayaa laga soo calaamadiyey aagga boojidare halkaasi oo kooxda burcadaahi ku dileen laba qof oo xoolo dhaqato ahaa waxayna halkaasi ka kaxaysteen xoolo isugu jira ari iyo lo kuwaasi oo gaaraya saddex boqol oo neef booliiska ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay soo celiyaan xoolaha la dhacay balse waxay sheegeen inaysan gacan ku soo dhigin kooxda dilalka ku kacday waxay sidoo kale sheegeen in isla goobtaasi lagu dhaawacay saddex qof oo kale dhacdada labaad ee weerarka ah oo ka dhacday aagga hoolabule ee isla ismaamulka isyelo waxay burcaddu ku dileen hal qof waxayna halkaasi kala baxsadeen sagaal iyo toban neef oo lo ah dhaawacyada weerarkaasi ayaa lagu sheegay ilaa laba xubnood oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal booliisa dhacdooyinkan dilalka iyo dhaawaca ee burcadu geysanayso oo ah kuwa ay u taag waayeen ciidamada kala duwan ee dowladda kenya ayaa si isku mid ah uga dhaca ismaamulada waqooyiga refte valley marsabid isyelo iyo meru halkaas oo dad badan lagu laayay halka xoolo badanna lagu dhacay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa diyaarad ruush ku leeyahay oo afduub ka badbaaday mid ka mid ah wakaaladaha wararka ee laga leeyahay dalka ruushka oo soo xiganaya warar ka soo baxay hay-adda qaabilsan ammaanka ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga ku kaca ee nooca loo yaqaan helikobtarka ay afduuban rabtay xukuumadda ukrain hase ahaatee ay ku fashilantay isku daygaasi weerarkan ayaa ahaa mid casri ah oo la rabay xagga internetka in laga fuliyo si diyaaradda milatariga ruushku leeyahay loogu afduubo dhanka ukrain warar lagu daabacay wakaaladda wararka ruushka ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda ruushku heshay intii ay ku guda jirtay howlgalka ay ku badbaadinaysay diyaaraddeeda xogo u suurageliyey inay duqayso saldhigyo ay leeyihiin ciidamada cirka iyo dhulka ee xukuumadda kiyef weerarkan ayaa ah mid noociisu cusub yahay wuxuuna imaanayaa xilli dowladaha ruushka iyo ukrain ay ku jiraan dagaal socday muddo badan aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waa xiisada u dhexeysa maamulka shahadala dirirka ee jubbaland iyo kooxda hirdada soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka daaquudka ah ee kooxda hirdada soomaaliya labadiisa aqal ayaa maanta ansixiyey waxay ugu yeeraan hindisaha doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda kaasi oo uu wato murtad xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay diideen madaxda maamulada shahadala dirirka ah ee puntland iyo jubbaland ansixinta golaha dawaaqiidda ee koox xiridada soomaaliya ee qorshaha xasan gurgurta kadib waxaa iyagana dhankooda bayaan soo saaray ilaa soddon iyo shan xildhibaan oo ka tirsan koox xiridada soomaaliya islamarkaana ku sugan magaalada kismaayo waxay gebi ahaanba kasoo horjeesteen ansixinta golaha dawaaqiidda ee ay maanta ku ansixiyeen nidaamka doorasho ee xasan gurguurte waxayna taageereen doorashada uu ku dhawaaqay murtad axmed madoobe xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga inta متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ku ah kooxda ridada soomaaliya ayaa weer afka ku qaaday hogaanka kooxdaasi isagoona sharci darro ku tilmaamay tallaabooyinka ay qaadayaan xildhibaanada taabacsan gurgurte xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya waxa uu si kulul u weeraray murtad aadan madoobe cabdi xaashi iyo xasan gurgurte oo dhammaanba ka tirsan hogaanka kooxda ridada wuxuuna sharci darro ku tilmaamay tallaabooyinka ay qaadayaan xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya maanta dowladda dalka ka talisaa waxay caan ku tahay ex karti xumo iyo har abuur la-aan intaba ood arkaysaan in uu ka dhammaaday kartidii waxqabad iyo hal abuurkiiba uu ka noqday mid ay ka maran tahay horey dalka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baadagoobaynay somalilan waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka booday tareenka puntland saakena waxaa ka maqan jubbaland waxaa isweydiin leh inta soo hartay horena waa u sheegnay wadada qardajeexa ee lagu socdaa inay saas ay ku dhammaan doonto waxaa isweydiin leh oo yaa isku soo haray marka oo soomaali ayaheedii ka tashanaya ma hal qoys ayaa isku soo haraya haddaad aragto sida hadda waxay yihiin waa muqdisho iyo waxaa isku soo haray hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed ayaa isku soo haray horeyaa uga dignay in jidkaas qardajeexa ah meesha uu ku dhammaada la yaqaano horena waa usoo aragnay loo jooji maayo qof loo istaagaya ma jirto horaa loo soconayaa qof warkiisa lama qel lama arko halka jidkaas uu ku dambeeyey qofka ugu khibrad badanne waa madaxweyne xasan sheekh jidkaas meesha uu ku dhammaado qof uga khibrad badan ma jirto waxaa yandaro ah gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe hore baarlamaanka gudoomiya uga soo noqday gudoomiye cabdi xaashiyo hore aqalka sare uga soo noqday gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha hore dalka usoo xukumay oo saddex nin oo odaya toddobaatankiina fooda sii gelinaya qaarkoodna ay dhaafeen inay saaka isku bahaysteen sharci darro waad ogtihiin maanta baarlamaankeennii inuu si xaaraana ku wada fadhiyo oo sidaad ogtihiin golaha sare ama aqalka sare waxaa loogu talagalay in uu turxaan bixiyo ama jeeggareeyo sharciyada soo mara aqalka golaha shacabka ah maanta waxay joogtaa in labadii gole ay wada fadhiyaan guddi midaysan ay leeyihiin labada gole waxay wada fadhiisan karaan oo keliya markii ay dastuurka dib u eegayaan iyo markii madaxweynaha dooranayaan ayagaa waxay ku heshiiyeen dhexdooda oo xarjajab ay ku gaareen inay miisaaniyaddani isla fiiriyaan waxaad ogtihiin markii la keenay sharciyada saddexda ee hadda maanta loo fadhiyo oo sida xaaraantaha loogu fadhiyo oo sharciga xisbiyada iyo kan lagu dhisaayo guddiga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta siyaasadda intaba iyo midka doorashooyinka intaba in la yiri labadii aqal ha wada fadhiistaan su-aashu waxay tahay oo yaa turxaan bixinaya oo jeegaraynaya waxa aqalka hoose ama golaha shacabka uu soo sameeya waxa saas sameynaya waa rag odayaala barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza en saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la soo wariyey bashiirow ilaa lix iyo toban ruux oo filistiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqayn diyaaradeed oo subaxnimadii hore ee saaka beegsatay mukhayamka nuseyraad ee bartamaha qidaaca dhaca sidoo kale khasaare isugu jira dhimashii dhaawac ayaa waxa ay ka dhasheen duqaymo maanta beegsaday suuqa cumar il mukhtaar ee ku yaala bariga magaalada khaza sidoo kale saddex dhakhaatiir ah ayaa lasoo warinayaa inay ku dhaawacmeen duqayn diyaaradaha dagaalka yahuudda ay la beegsadeen cisbitaalka kamaal cudwaan sidoo kale bashiiroo goobaha duqaymaha maanta ay ka dhaceen waxaa ka mid ah hareeraha cisbitaalka almacmadaani ee toddoba iyo tobankii bishii oktoobar ee sannadkii aanu soo dhaafnay diyaaradaha dagaalka yahuudda ayay ka geysteen mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xoogganaa xilligaas oo ay ku shahideen ilaa shan boqol oo ruux waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in duqaymihii saacadihii lasoo dhaafay ay ku shahiideen dad gaaraya konton iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol lixdan iyo afar kale kooxaha muqaawamada filistiin iyagana dhankooda waxa ay weerareen askar yahuudda ah oo isku dayey in ay soo galaan mukhayamka jabaaliya dhankiisa ciidanka gumaystaha yahuudda bashiiro waxa uu qirtay in hal askari looga dilay dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay qidaaca ka dhacay dhanka kalena waxay sahaynadu sheegeen in lix iyo labaatan askari ay kaga dhaawacmeen dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay ghaza iyo sidoo kale koonfurta lubnaan xubintiaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee baay munaasabad lagu caleemisaar ee maraaq cusub ay dooratay beesha geerida ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay munaasabaddan oo ahayd mid seer sare loo soo agaasimay waxa ay ka dhacday deegaanka madiinatul khayr oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ujeedka waxay ahayd caleemisaarka malaaqa cusub oo ay doortay beesha geelid leh oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee baay malaaqa cusub ee la doortay waxa uu beesha ay u magacaabatay inuu ka howlgalo dhammaan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo waxaana lagu magacaabaa malaaq maxamed malaaq cabdigaruun ugu horreyn munaasabadda waxaa ka hadlay sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxmed kalaf oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay munaasabadaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربا إنان إذين شيغو موقفك أي جوكسدين ضد الله لبا لمي وسيدانو كلا أغاس الدورتي ugaasyadii wuxuu alla kula ballamay iyo ballankii meesha ka joogsadeen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu la ballamay reer bani israa'iil wabacadnaa minhum inay cashara naqiiba laba-iyo toban ugaas bay iska soo saareen wa qaala allaahu innii macakum alle wuxuu yidhi anaa idiin hiilinayo anaa idiin gargaarayo shan arrimood haddii aad samaysaan shan buu kula ballamay kow lain aqamtum asalaata salaadda haddaad ogtaan wa aataytum azakaata zakadana aada bixisaan wallabo wa aamantum birusuli rusushaydana aada rumaysaan waa saddex wa casartumuuhum haddaad diinka u hiilisaan rasuulka aan soo diraya hiil aada siisaan waa afar وأغرضتم الله قرضا حسنا مالكين أد جعشهين قار كمد هداد الله أما حسان وذ الله درتي أبي حسان شن تابو الله كل بلمي لبشي بو الله أبغلن قاضي انتي نوليهين دنوب تودين ودافو الدون كأوكو عزيو هدي أيد انتان جنة إنو قليو الله وحيري لأكفرن عنكم سيئاتكم دنوبتي نور نوا دافيا adduunkana waan idinku sharfayaa walaudkhilannakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar waxaan idin gelinayaa jannooyin ay webiyada hoostooda socdaan ballan baa la kala galay markii alle ballanka uu gebagabaynayay wuxuu yidhi faman kafara bacda daalika minkum qofkii ballankaa ka baxa oo ku gaalooba oo shantaa idinkula ballamay mid ka mida samayn waaya faqad dalla sawaa'a asabiil waa lumay waddadii toosneedna waa ka lumay waana kala tagnay sidaasay ballantii u soo qaateen bani israa'iil annagu meesha haddaan ku ballamaynaa ilaahay beedkii weye waxaan ku ballamaynaa diin weeye waxaan ku ballamaynaa allah iyo rasuulkiisa iyo diinka inaan u gargaarno ballankii markay qaateen nebillaahi muusa calayhi assalaam allah wuxuu amray baytulmaqdis inuu galo nimankaa jajabaaridana ula dagaalamo annaga hadda alla wuxuuna amrayaa baydhabo inaan galno baardheere inaan galno xamar inaan galno diinka ilaah inaan u dagaalanno halkaa markay marayso nebillaahi muuse waa la hadlay yaa qowmi idqulu اlarda almuqadasata alatii kataba allaahu lakum walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibuu qaasiriin wuxuu yidhi waxaa alla i amray baytulmaqdis inaad gashaan nimankaa jabaabirada inaad la dagaalamtaan oo idan gadaal u laabanin go'aan bay qaateen inay diinka ilahay u gargaareen waxay yidhaahdeen markay nebiga alle la hadleeyeen qaaluu yaa muusaa innaa lan nadkhulahaa abada muusow annaga dagaalkan aada sheegaysa iyo jihaadka weligeenba ma gelayno mana dagaalamayno maa daamuu fiiha nimanka intay ku dhex jiraan fadhab anta warabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun adiga iyo rabbigaa taga dagaalama baytilmaqdis xoreeya annaga halkaanaan fadhinaynaa markaad xoraysaan baan soo gelaynaa nabillaahi muuse alluu u dacwooday qaala muusa calayhi asalaam qaala rabbi innii laa amliku ilaa nafsii wa akhii fafruq baynanaa wa bayna alqowmi alfaasiqiin ilaahayow naftayda iyo walaalkay mooye qof kale ma hayo walaalkii haaruun wey way diideen ay dhig ilahay u dagaalamaan ilaahuw aniga iyo qoomkan faasiqiinta ilaahuna kale xukun xukunka ilaahay baa soo degay laba arrimood baa lagu xukmiyey midna adduunkaa lagu xukmiyey midna aakhiraa lagu xukmiyey markii shantii ballan ay ay ballankii ilaahay oo jihaadka ahaa oo ay geli waayeen allah wuxuu yidhi subxaana qaala fainahaa muxaramatun calayhim arbaciina sana yatiihuuna fi lardi middaa midda koowaad weeye horta baytulmaqdis waa laga xarimay afartan sano maxaa kaloo lagu dhuftay yatiihuuna fi lardi sano abaara sano daad ah oo biyo aan joogsanaynin sano colaadah sano kala tag ah sano naagaha dhan la furaayo musiibo aan dhammaanaynin yatiihuuna fi lardi dhulkaysaa ugu wareegayaan adduunka taasaa alle u ballan qaaday fainahaa muxaramatun calayhim arbaciina sana yatiihuuna fi lardi tiih baa ku dhacay falaa ta'sa cala alqowmi alfaasiqiin ha u murugoon baa li kuwan faasiqiin weeye halkaasay mareen saasaa ilaahay u dulleeyey haddaan dariiqaas qaadno dulligaasaa yaallo waxaana laga rabaa ilaahay diinkiisa inaan u dagaalanno oo ugaaska aan garab siinno oon u hiilinno isagana waxaa laga rabaa shareecada ilaahay inuu u hoggaamiyo waxaadna ogaan doontaan diinkan haddaan u gargaarno halkaan aan joogno madiinatu alkhayr inay noqoto meeshii islaamka laga furaaye oo baydhabo laga furaaye oo kismaayo laga furaaye oo meel walbo allah raayadiisa laga taagaayo haddii aan diinta ilaahay u gargaarno intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey malaaq madsuufi oo ah kusimaha ogaaska beesha geeladle ee wilaada islaamiga ee baay walaalayaal ilaahay baa maxdan suba nahatay maxdan maantiya ilaahay iskulle ilaahageenna waali dad muslimiina mujaahidiina ilaahageenna waaliya maxdan suba nahatay mahadda allabacdisha kolley mas-uulkii walaalkan mas-uulka liindooradii maybu ah magi walyaran alxamdulilah ii sheego maybu ah haddu koraa may la rey shimbira malaag dooratiya la rey shimbira malaag al doorado artay may doorati la rey magi indiskoyti gariira dooratiya la rey gariirooba doorati shimbir may la rey hamiinkii koo ah maw koo hergelka ah maw koo asarka ah maw yakuweeli walleeda gobolkan malka dhaqamaayo talaalsheeno erte guumowa doorotiyaalari haddana guumow goroorkalay korseeday aamey haddana geedilay korey heraabti adegey wallay aamey geedilay korey haddana mayla reehen walbu isuku warhaaya malaa shimbirti haddana meeloo laka dhammaysidiyalari haddana hedee landadunkuwar gobnee la doorraday haddana wal dhammaaday haddana doorashadii halaskanago malaakal weydiino ertiyalari shimbirto kulay kale ou dharaaba doorotiyalari markii walaaha buuba u yeeda aragaama kolka waa jig araas walaay shimbir ee hoob yeeda hadal hoog uuda hadal shimbir boqol kale oo hadalaan shimbir walma ka alas laakiin hoob yeeda hadalo mayla ree walay shimbir ee gebisho geedo ay fuulaan ku buubaan mise geedo galaan mise dhulka hooseen degaan mise gabaadi oo ka geeridayaan ya suubsadayaan markaa gariir ini lahaado malan baahan oo dadka batabadlin aam ini guumow lahaado walba linkwar gobnee dadka hortaalla ka dhammaayoona malan baahan ini sidii shimbirta kuulay kale oo kale lahaado amalaag intaasaa la fadee dadkana maylena hooba heraabta malaaga la doorado aday dadkan akhyaarsan adi ulmo eh adi alxamdulilaahi aan wanaag badan hadii laro asarkana laro ana markii alxamdulilaahi aw malaag hooyinga fadooha walaakiilayaalko ingaadmase furunto ingir heraabta alxamdulilah malaaga walaagoyare hadii layba walaahiliin dhiibey walba malin la siinaa tabarta saasaba baroon aan kala soonadiyo bakoolo naqadi hadda magi masaajidka unu ku baahano maylka bilaaway aw malaag ki- idan heraabto walaaqoo sokor humaanaha kukutabee kiilooda sokore inqaad furuntoo fadaay walaasidee fadaay horta walaalayaal walunan dhiibni mas-uuliyad iyo ulees iyo dhibaato hayna unan dhiibni ma jiraan ni alxamdulilah horta uleeska ulees ununka ka darni walaa kala samcidii daacada waa shay diin ah oo nabaga ilaahay na fareey alxamdulilah diinow ni wali alxamdulilaahi macasiiliis farunhayn ni unu kacadiinu walaalkan intaasan inin ku baahanyi ni unu ka garab surugno kitaabkii sunnada nabaga intii isu an khilaafna wal alla wali isu awaamri awaamiri oo nawaahi isu nasiyo ni unu qaadano جزاكم الله خيرا dadka raaciyada ahoo mas-uulka luku iyaan ni awaamirta qaadadaan lanka mas-uulka lukuwaalin ilaahay ulaaska la fudusaay markaa usuuna maylanaa dhulhaan halkii dareero alxamdulilaahi dulqaadoy وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xubnihii odayaasha ee goobta ka hadla waxaa ka mid ahaa maraaqii hore ee beesha geeradle ee magaalada baydhabo maraaq aadan jiis alxamdulilah alxamdulilah waqtida taas ee madiinu niskoynimo isla goranay ini en mas-uul ilaahay amarshay jira ilaahay keer kuwela mas-uul keer gobo ilaahay amarshay jira umutun aan dhanta ini la gobodu dog inu kumiilgaarka lukubiyu yalla ka go'aansaday alxamdulilah iidahan dhawaynay go'aankaa ka jarnay dhammaysid hadda ma inteegagnaa ilaahay ama hadle en daraad doorashadii bagalnay ha doorani ilaahay keer kuwela malaagaa doorani liin dhonyi deegaanka ilaahay amarshay jira kumbudka iyallagna liinka hadna yalla doorad anina ilkamadiana wareejay gerana wareejay haddana marlamaada wareejey siwaafe ee waa ka wareeja ma in laba laba yahay kala ii hoogi ma e ilaa waa ilaa waree anta dhagaa lagaarhe ma e sa toose ana inku koyti alxamdulilah kumeelgaaraha intaan ahaayi kore intan ahayti sa nadiif annagu aan wareejay hadda ilaahay raalligana isigana markaati ku hadaasaan geerana saasaan wareejay amala ilaahay kin fududay adduunya aakharaba ilaahay dembigana allihi dhaaf ulays doroongaa nunka iyo ka saaran mas-uuliyadda u tahay haddaa halkii wareegdi allaykain fududaay markan waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii munaasabadaasi doorashada ay ka jeediyeen qaar ka mid ah salaadiinta iyo malaaqyada wilaayada islaamiga ah ee baay الحمد لله إلهي عز وجل يمهد انسقناتي عليها نوافجي كل نقيب أو نقابة مسلمين تقومدا يضل الدوري حفلة ديس عليها نوافجي إلهي عزوم الله تبارك وتعالى أن أنت أسكدب ميلنا مركا ما يهدوا ويانا وقام فرنها كده ويانا ولالك للدوري وكل صداع عدالتك جرت لين دوري وقاس محمد ugaas ibdigaruum oo kolley sahata dheegani doorashadiis safaylan dhiidi yo ha dhawaayana maybalana ugaas ha dhawaaw meha ka dhowaadase nuqabadii baay alislaamiya runtii walaayada islaamiga baay nuqabadii ka noolayeen oo ka dhagamaayeen yo ha ka dhowaadase meha kii dhowaayana gacmo furan iyo wada shaqayn wacan intaas yo ha kii dhowaayana jazaaka allaahu khayran ugaas dulqaad badan muuji waa barnaamij yaab leh usudu saadiiba argaase barnaamij lanki qaada ka rafaadow ka dhaboodow ka shidoodow saddex meelood ugaas isku ilaali saddex meelood baa adi ka fiiriyahayaan nambar kow maamulka islaamiga walikii kala balma adi koofade maamulkaas islaamiga ee adi fiiri koofade nambar lama dadka deriska isku ilaali deriska oo dhan adi ka fiiriyahayaan mar adila ku dulume mar dadkaa wala dulumaayaan barnaamijkuusuga inaad cadaalad ka nagato jaarkii deriskii tan lamaad tan saddexaad geelileeg naftiis adi ka fiiriyahay howse garleey howse gar dorinyaab ini walhan dhiciido fade geelileeg naftiisna isuuna fiiri koo fade hadda kolley insha allaahu may eed eedan ka faraxsannaa waana hadhowaayane waana ka gebgabaayane warkiina ugaas maxamed ugaas ibdigaruum inuusa hadhowaado hadhowaayana insha allaahu albaari maxadda alla kadib maybaan mahadnagaana ummadda muslimiinta ah iyo an mahadnagaana kulun harkiisho mayba kale an mahadnagaana sagoone eh beelle reer geeladle oo dadaal badan muujiday doorashadan iyo xafladdan qiimaga badan leh naf iyo maal iyo juhdi maskan badan geliyadii yoonan mahadnagaana naqiibka la dooraday ama ugaaska la dooraday ugaas maxamed ugaas abdigaruun ee mayba lanaha dhawaaw mayba haka dhawaadaase gacmo furun ha kii dhawaayan ee mayba haka dhawaadaase galbo furun haka dhawaaw mayba haka dhawaadaase nuqabadii gobolka dhammaantiyo beele reergeelada maylanaa yana kollay horta furmeelii kadhumiya laku weydiiye maylana geeka baalin reergeelada hibil u wardheera maylanaha ilaahayaa waafaji siisan inka faraxsantin sukuub doron yaanka faraxsanna jazaakum ullahu khayrana lana ilaahayaa kama hasan malaaq maday malaaq dagaruun may balanaha jazaakum ullahu khayran ilaahay kiinfududaay helka helkaada ka saare hel ulusu ee may balaa ka surmiisay makaan eeda khataran ah jihaadka meele khataran weeyo dhiniga nuqabadu kolley may balanaha ilaahay hikiin kaalamay ulaaska alle hikiinka kaalamay mayba diyaarkiin lanaa wad shaqeen u bileerin oo dhini walbalaa inaynu kayla shaqayno ini una guji kasta oo ilaahay kitaabshaybu waafaqsankii kala shaqayn iyo diyaarangana markuu mayba lanaha jazaakum ullahu khayran asanlana ilaahay yasan waafaji ununa siinlije eedi eeday unuun handhawaayana ilaahay baa mahad iska leh ilaahaysan waafajiye beesha walaalahayna reer geeladle iyo alxamdulilaahi sanu jeereen iyo saacajiibna ajiibkaas unagoo ka soconnaay maadaama una qabaa'ilada deriska ay odayaasha deegaanka una nahay qalbi wanaagsan iyo ixtiraam wanaagsan iyaasaa ka dhaweenahay marka koowaad waxaan leenahay manaaqow saa dhawaaw wada shaqaynsaa ka dhawaaw isdaryaalsaa ka dhawaaw derasnimisaa ka dhawaaw diinta ilaahaysaa ka dhawaaw marka koowaad intaasaan leenahay markaas labaad walaalaha reer geedla waa mahadsan yihiin maadaama wax badan abaabul ay isuubiyeen oo juhdi badan ay geliyeen intaas ummadd ay iska keeneen intaas qarshaad ay ka baheen walaalaha waxaan leenahay jisaaka allaah waxaan leenahay walaalayaalow ugaaska halala shaqeey bini aadam marka usama maahay waxaan leeyahay far kaladeed faaras tirtay mayfool mas dhakte haddii ugaaska halala shaqeeyna oo gacan harsiinna waxa waaye far kaladeedaas naqday walaalahayna geeladin intaasaas ku codsannaay ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray islamarkaana kelimad qiimaa munaasabadda ka jeediyey sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markan ka horreyta allah subxaana wa tacaala yaan mahadnagaana nasiya nicmooyin fara badanoo unahan kooba korna bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala bayn mahadnagaane dhammaan dadka muslimiinta ee gaar ahaan mujaahidiinta qiyaadadii un ka horreeyaan meelkastoo ku jihaadahayaan se gaar eh ma inka mahadnagaane xuduurka sharafto badan leh iyo martadaha ku qiibgalle xafladan qiimaha badan leh oo mas-uuliyiin oo culimo iyo nuqaba inta badan iska jaran iyo xuduurka kale qiimaha badan leh qabaa'ilka muslimiinta ah iyo baalli xafladda gobsatii dhammaantiiba maylana jazaakum allahu khayran intaasay kadib markan ka horreyta ka walaay ahaan may hadho waayane naqiibka beelo doorati naqi maxamed cabdi oo beelo reergeela doorradan ini uuse ka hoggaamiyey shareecada islaamka qaybtiya degan deegaanka dusta ama degmada baydhawo maylana naqiib hadhowow mayha kabiirtay golo qiimo badan oo sharaf badan iyo nuqaba adag oo ku horrooyeen shaqada iyo mas-uuliyadda intaba runtii baal dahab aanu ku galeen shaqadii iyo mas-uuliyaddii dan admaday lamsaari maylana ha ka dhawow insha allahu tacaala shaqadaasay qodobka lamaad unayna ka walaay ahaan insha allahu tacaala may ballan qaadanayna qaybkada una garabshay anaa garabshay surogna intiibu ilaahay diintiiska toosinye una unkhudi laamiyaane garabshay surogna hil iyo howal idinku baahada diin iyo shareeca iyo kheyr shaba wal idinku baahado wanaag iyo khayrba insha allahu tacaala diyaaran oo ayeyna la garab surogna haddii ilaahay adam subxaanahu wa tacaala maylana hadhowo insha allahu tacaala may ha ka dhowaadaase saaxa dagaal bileerun ku socod oo jihaada ka dhawow ma ka dhawaadase dacwo iyo diin la niska weerahay ilaahay kitaabkeena niska ku weerahay la barahay ummada muslimiinta ee rabajo iyo nabajo iyo diin shub la barahay tawxiidka la barahay shirkiga iyo xumihiin ku digahay yaanada geebta ku qaadato ha ka dhawaataya insha Allah taala kin sheegan ha ka dhawow inay dadka thaqaafad iyo iyo cilmiga iyo aqoontiyo maadiga ee la dhaso wacyiga islaamiga ee korban qaad ha ka dhawow ما يكدوا هذا سن ددك مستضعفين تاه لا للنصر يو لا فرضا غارد لا كدعيا حكدوا ان شاء الله تعالى مساكين تي فقراء ان لا غرب سرما oo la galan naxariisad lanfadaya cod naxariisad iyo hadal naxariisad lanfadaya ha ka dhawaaw ha ka dhawaaw in amaanadii iyo culayska laga saaray ada gudubta ha ka dhawaaw amaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ada tan siin dhexayta in gudubta ha ka dhawaaw tan adiyo walaayada siin dhexayta in gudubta ha ka dhawaaw tan adi iyo raaciyada iyo reerka ka dooraday aasiin dhaxaytani aad gudata ka dhawow tan adi iyo qabaa'ilka muslimiinta ah daraska keela ah reerka daraska la ah ama dhex degan ama dhaliya ku degan ani aad gudata waajibka ka saarnaa inaad ku qaadato ku gudato insha allahu tacaala iyana ha ka dhawow saasoo kale in aad ilaalida xaqi iyo xuquuqda muslimiinta daraska keelayn in aad ilaalida ha ka dhawow in aad isku ilaalida muslimiinta aad mas-uulka inaga tiina galantiyo ku qabata dhiigga macsuumka in la deediya galantiyo ku qabata waana juhdiga inka weyn aad ka biida ilaalinta dhiigga muslimiinta ha ka dhawow ugaaska aan weeray ugaas ha dhawow maykii wareejiifaday hadiidka inka talagale beella bayniska jartee رأس مال أما أصل كإله بني أبوري سبحانه وتعالى ومصحف كشريف كتاب كقرآن ككريم كه هدف كي دنتلو كلية ما أتها قرآن كسي إني أسينا كرقم ومتنا كرقم يعني أسينا كرقم ومتنا كرقم مسلمين تنا كرقم لأن كستك في دور ضمي مركين كوري الدور بدأ إليه كتاب القرآن الكريم كجلنتي إنجليزية سكتاب كسي أسينا كرقم نقيب كسي مسلمين تنا كرقم نقيب كتاب كسي أول ورق والمصحف الشريف قال أنتم بدك كقبصي كتاب كهذا كذا كنت وانا دفاع على لك فضحها أيوه الله أكبر الله أكبر كتاب رد هذا إلهي سبحانه وتعالى منزل كهني ديجي أن يسكو حكمه أو رد هذا كتاب كان هذا هذا أو وناجينه أو كتاب دفع عنه ديار مهنية كتاب ندفع عنه ديار مهنية كتاب ندفع عنه أو دمنا نفط إما لم بينه ديار مهدينا إن شاء الله تعالى الله هذا جزاك الله جزاه الله خيرا إلهي حوافجي سبحانه وتعالى ونين قرب شيء أنا إن شاء الله تعالى أن تصمي بواخر حيدي توحيدك حيدي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حياة التوحيد رايداس ka wareejay ugaska waa raayadii aad difaac aad la koofaday insha Allah taala raayadii aad mutaasii ka hegdo ku hoggaamida la faday waaya oo la wareeg barakallahu fiik raayadan oo waa ardayda wala ay wareeji anid dafacnu diyar mihdina raayadan anid nafi maalin biin diyar mihdina
جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه الله أكبر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هذا هو البأس رجعت أنا بوت الرصاص ياك بوت هذا هو البأس الشديد إن شاء الله تعالى و قرأ أكفور اسم كوريان أو أصب جديدة قيمة جرودة كرتان أو بيرلاب ما يملأ مركين كوريتي البروغين أتسس معها بارك الله فيكم إلهي سبحانه وتعالى xoolagiisiin barakay ugaaskaasayna kii diinta ilaahay laga difaaco fadawaaye la wareeg baarak allahu fiik
gurigan liii wareeji oo waaliga iin dhiibi ini isiin hubkii kale haysateen ikan oo gaale ka dafacnu oo diinka allan ka nusrayno ka gargaarnu ballan maaha diyaar maaha ani hubkeen in maalkeen in nafteen diinka ilaahay ka dafacnu diyaar maaha tangaa iskuguna tangaa noo ballanga insha allah
جزاه الله خير أدم إلى سعودة بوشي أقص لذوجي كجران رساسين كجرتا كماد ما رجع ترى رساسيها كماد تومو معنا واي بوش كسي أول ورق يسين وزاد كي يوسهيتي قرق لان كتلا جليوا
بوش كان قرقان لين ديبي أني يسين هبكين كلا قاعدة تان أو دين كلا كدفع عنه ديار مهدينا
بسم الله كان قارقي واي بابور كيو أرجع ترى بارك الله فيكم وسين ويلن كتلغلي كتاب القران كايو رايدا برغ iyo بوشدي ما باهينا ميل عدوغ رهوغوا بابور ددجيو سلن كلا دغالم سسمها ايا اول ورق فراغ سوغاhay بابور كان way ka saar doon insha Allah
هيا فران لسي بابور كان لين ديبي ما يبلغ وها ان شاء الله الهي دين شيء انك غرغارو meel alla meeli wanaag iyo kheer iyo ardayda ardaydanka safaru ani ummadanka ardayda may buaha wanaag shay ka raadiyo insha allahu antaasa oo ballan ah ilaahay dawlaha diyaaro ilaahayna may weydiisaday ani ilaahay diinka iyo sugu oo arrintan oo mas'uuliyadda ulaaska ay saarin ilaahay inka kaalmeeyo ummadda ardayana ballan ahaan ilaahay yana qalbishay ardayaan hanis dumo has raasiyo antaasa ilaahayna weydiisaday insha allahu وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo baranaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu